weli waxaad degeysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waana siddeed iyo tobanka bisha agost sanadka laba kun sagaal iyo toban waxaad kusoo dhawaataan wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo hayaa jacfar kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaannu ku soo qaadaynaa nolosha iyo ganacsiga soomaalida ku nool waddanka koonfur afrika soomaalida dalkaasi ku dhaqan ayaa badankood halkaa u jooga ganacsi hase yeeshee waxa ay aalaaba la kulmaan weerarro dil iyo boobba isugu jira waxaa ugu dembeeyey kii toddobaadkii hore ka dhacay xaafadda suweeto ee duleedka johannesburg halkaasoo lagu boobay meherado ay soomaali leedahay kuwo fara badanna lagala soo cararay waxaa xaafadda ay dhibaatadu ka dhacday booqday qaar ka mida ganacsatadana la kulmay qunsulka soomaaliya u fadhiya waddanka koonfur afrika cali sheekh begadi qunsulku barnaamijka wicitaanka ayuu marti ku yahay sacaatul qunsul marka hore ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee idaacadda v o a
waa mahadsantahay jacfar kuukay adiga iyo martida kale ee saaxiibada ee barnaamijka gula jiro asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay bal ugu horrayntii waxaan jeclahay inaad bal sawir guud naga siiso soomaalida ku dhaqan waddanka koonfur afrika iyo howlaha ay qabtaan kuwa ganacsatada ahba ha ugu badnaadaane
jacfar waa mahadsan tahay soomaalida ku nool koonfur africa intooda badan waxay ka ganacsadaan waxaa la yidhahda cash and carry ama cunnada raashinka la cuna ah ama dukaamada almataara soomaaliya ku yaala oo kaleeto ay ka ganacsadaan marka cuntadaas ayay iibiyaan ganacsigooda inta badan wuxuu ku salaysan yahay iibinta cuntadaas marka hal goobaha ay ku kala sugan yihiin ama ay ka howlgalaan halkee bay ugu badan yihiin soomaalidaasi ganacsatada ah ee ganacsiga yareer ku haysata halka yow dhammaan guud ahaan dalka south africa ayay ku wada baahsan yihiin weliba khaasatan waxay sii jiraan meelaha magaalooyinka aada uga fog fog ee la yidhahdo tuulooyinka ayay dukaamadooda inta badan ku yaaleen ma jiraan marka wax soomaali ah oo iyagu magaalooyinka waaweyn sida johannesburg iyo cape town ganacsi ku leh dadka labay u qaybsan yihiin kuwa tuulooyinka aan kuu sheegayo dukaamada ku yaala waa dukaaman oo iska caadi ah dukaamada dadka deegaankaas degan wax loogu iibiyo oo tafaariikh iyo waxaas ayaa lagu iibiyaa soomaalida kaleetana waxay leeyihiin bakhaaro waaweyn oo waxay iyagana alaabta siiyaan qoladaas tuulooyinka alaabta ku iibinaysa marka johannesburg oo kale dukaamo fara badan ayaa ku yaala haddaad tagto cape town sidoo kaleeta magaalada dukaamada waaweyn oo howlsalada ayaa ku yaala laakiin soomaalida inteeda kale jeeblayaasha ah dukaamana waxay kuleeyihiin tuulooyinka marka kuwaas tuulooyinka joogo markay alaabta iibiyaan haddana alaabta waxay kasoo qaataan qoladan kaleeto oo magaalooyinka jooga laakiin ganacsiga inta badan dukaamada faraha badan waxay ku yaalin tuulooyinka guud ahaan south africa badanaa waxaan maqalnaa dad soomaali ah oo lagu dila halkaa ama ganacsigooda la boobo ama dhac loo geysto goobaha ay ku badan yihiin falalka noocaasi ah waa halkee mise si guud meel walbo ay soomaalidu joogto arrintaasi waa ay ka jirtaa yo meel kasta ayay ka jirtaa arrintaas sababtoo ah lambarka soomaalida jooga koonfur africa waxaa la yihahdaa adigu dadba waxbay ku qiyaasaan laakiin tirakoobka rasmiga ma hayno wasaaradooda arrimaha gudaha tirakoobka adigu ilaa iyo konton kun meelahaas ayay sheegaan soomaalidana waxay sheegaan dadka qaarkood lixdan kun adigu tiradala iskuma waafaqsana laakiin waxaa arkaysaa tuuladan oo ku nool boqolaal kun oo qofood ama milyan ku dhawaad ah ayaa qof soomaali ah wuxuu kuleeyahay dukaan marka waa qiyaasi kastaa qof meeshaas minority ku ah oo keligiis dukaan ku leh iyaga keligooda maana sidoo kale ethoobiyan kalaa jira iyagana sidoo kale dukaamada meeshaas ku leh marka mararka qaarkood waxaa dhacaysa garanwaa ama waxaa dhacaysa dad abaawulay oo tuuga oo kaleeta oo wax raadinaya wax dheef raadinaya inay markaa qofka minority-ga meesha dukaanka ku leh inay ataagaan ficilada marka inta badan corporate meelaas ayuu ka dhacaa waayahay dabcan faahfaahin kale baa noo sii harsan oo gudaha baan usii geli doonaa dhegeysta baa qadka telefoonka hadda ku jira fadlan haddii aad maqlayso magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad weydiinayso qunsulka soomaaliya u fadhiya magaalada johannesburg cali begedi wuu ku maqlayaa su-aashaada soo daa adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogto
magacayga waa maxamed xasan axmed waxaan joogaa johannesburg south africa haddaan maarata aan weydiiyo su-aashayda ah qunsulka u fadhi soomaaliya horta qunsulka aada ugu mahadsan yahay inuu kasoo qayb galay maalintii dhaweyto dhibkii ka dhacay soweeto uu aad iyo aad maaragtay dadka soomaalida caawiyey dukaamadii uuna caawiyey uu si fiican noo noo qayb galay oo aan arki jirin raggii hore oo u fadhiya qusulka soomaaliya aysan waxba qaban jirin oo maaragtay aysan xataa aan tusi jirin maaragtay wax ka jira south africa aysan qaban jirin ogaad marka su-aashaan weydiinaha waxa waaye ma sii wadi doonaa qusulku maaragtay hadda aragtida ah inuu maaragtay sii wadahayo barnaamijka hadda uu wado oo ah inuu soomaalida caawin hayo oo maaragtay uu si fiican usii caawinayo maxamed xasan aada ayaa umahadsanta jazaka allahu khayr waa okay horta ilaahay dhib haynaga koriyo waana waajibkeyga waa imaa wax laisku amaanaya maahan aniga koonfur africa weligeena ma iman qorshahan iguma jirin inaan imaado dowladda soomaaliya ayaa i keentay shaqa ayaa i keentay waxyaalaha aan hadda ad leedahay una caawiyen waa waxa aan ku qasbanahay waa wax shaqadeeda qayb kamid ah weeyaan marka walaalkay ma caajisi doono mana ka daali doono ilaahayna dib hanaga koriyo unsurka khaasatan wuxuu ka shaqeeyaa social affairs arrimaha bulshada ayuu ka shaqeeyaa dhib allah naga koriyo inta badan aniga hadda waaba tagaaba johannesburg dhowr jeer ayaan tegay markaas xafiiskan kasoo baxno malaan iska tagaayo salaada saxadan kusoo tukadaa masaajidkan kusoo tukadaa dadkan xoogaa u waleystaa xaaladooda sida ay tahay iyo sida wax lasula qaban lahaa iyo haddii dhib jiray iyo iyo dhibka guud waxa dadka bulshada ka dhex guuxaya inaan soo aruuriyo atleast anigii fafiirka subaxii aan miiska saaran oo aan ilaano dadka baahi noocaasa ay qabaan maxaan ka qaban karnaa marka walaalkay markaan idinka daalayno waajibkeyga waaye insha allahu tacala garabkiinaan taaganahay har iyo habeen teleefonadeeda waad haystaan safaaradana teleefonadeeda waaba websiteka ku weli jiraan meel kasta ad kahelysaan telefonada ka heleysaa marka insha allahu tacala haddii sakad kaleto oo oo adinku aad haysaanna waa soo dhaweyneynaa marka soo dhawow markii aad tagtay goobta boobka uu ka dhacay soweto toddobaadkii hore dhammaadkiisii maxaad halkaasi ku aragtay soomaalidii halkaa joogtayna sidee buu ahaa dareenkooda maadaama ay markaa dhibaato lugaha kula jireen iyo horta barnaamijkan boobkan wuxuu bilowday fiidnimadii maalintii arbacada ahayd toddobadii fiidnimo ayuu bilowday habeen bay ahayd marka dee qofkii waa wakti habeenaa la joogay wixiiba sidii sidii barnaamijku ku bilowday habeenkoodan lama seexanin communityga dhalinyaro badan oo community ka tirsanay ay soo wacaysay si aan ugu abaabuli lahayn dhalinyaro kaleto soomaaliyada baabuura wadato intaanu boobka soo gaarin misaamadu aaday u fara badan yihiin si oo loogu gurmado oo wixii badbaadin kara lasoo badbaasho alxamdulilah wayna dhacday waxaa la booday hadda waa shan tukaan intooda badan alxamdulilah rabbi alamin waa lasoo badbaadiyey waan u mahad celinaya dhalinyarada soomaaliyeed ee communityga johannesburg ka tegay arrintaasi runtii kaalin weyn ka geystay maxay aheydey waxaa kaleeto iyadana ilaahay lagu xamdiye ah inaysan cidna ku dhimanin mararka hore waxaa dhici jirtay saan oo kale markay dhacaan boobe ay dhacaan in dad la dilo ama sasaas meesha ka dhacdo oo dad laayo oo anaguna runtii qof soomaaliya maanta inuu naga baxo nagama go-o marka qofna kuma dhimanin qofna kuma dhaawacmin daal iyo dhafar iyo iyo iyo iyo iyo waxaas waxbama waa laga soo qabsanaya iyo hanti waa la helaya laakin muhiimaduna weyn waxay ahayd alxamdulilah rabbilcaalamiin waxba kuma dhimanin waxna kuma dhaawacmin dadkii marka meesha hantidooda kala soo cararay inta ay u badbaaday hadda halkee bay joogaan alaabta meel baa lasugu geeyey waa la baagareeyey qof waliba magaciisa ugu qoran marka dadka soomaaliyadu dad aada hard workers weeyaan dad aada u shaqo jecel oo shaqo badan waaye biilada laga sugaaya dadkoodiyaa sugaaya marka waana geesiyaalaan dhigi karaa runtii soomaalida waayo nin kamid ah raggii maalintaasi meesha laga soo badbaashay alaabtooda wuxuu igu lahaa niya waxaan ku yidhi hadda xaalada ka hor wal niya wuxuu yidhi beri ama beri dambe horaan ka laamayna horaan ka bilaabana hawsha badan niya bal waxaan ku yidhi ukaaga si arrintan bal meel ka degeysa xaaladda ka degeyso atleast dowladii south africa iyo hawshii iyo intii bal hawsha laga dejinayo ay baaritaankas ka dhamaanaya in xoogaa cagta loo dhigo waayahay dhegeysto kale baa qadka ku jira fadlan haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso qunsulka soomaaliya u fadhiya waddanka south africa cali begadina soo daa wuu ku maqlayaa
ma maqlaysaan asalamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu si fiican aan ku maqlnaa
waa idin salaamaya waa idin salaamaya dhammaan v o a shaqaalaheeda iyo qusulkana si gaaraan usalaamaya cali runtii waxaan rabaa inaan qusulka su-aal weydiiyo magacaygo marka hore aan ku bilaabay waa jailani waxaan ku noolahay wadanka sweden haddeer south africada laga hadlayo waan tegay oo waan muddan ku noolaa runtii waxaan rabaa inaan qusulka weydiiyo muddo dheer ayaa dhibaatooyinkan soo jiitibeen ama soomaalida dhibaato weyn lagu geysanaya south africa ama hantidooda hala dhaco naftooda hala yeelo iyo dhibaatooyin kale oo sharciyada iyo la xiriira iyo maaragtay deganaanshaha iyo say u noolaan lahaayeen ilaa haddana dawladihii soomaaliya kala dambeeyey iyo tan maanta joogta kamaanan arag wax xaqiiqata intaan ogahay anigu wax maaragtay howlgal arrintaas kusaabsan ma ninkala hadlan dawladda maaragtay south africa ama african union ama xataa international community ama so u n ma ma maqlin maxaa marka qunsuliyadda ama safaaradda south africa uga yani u qabataan amaba idiin qorshaysan maadaama dhibaatooyinkii sii socdaan aynu ujeedno dad badan la dilaynayo dad badan hantidoodii la boobay maalin kastana ay soo noqon noqonayso maxaa ka qorshaysan mise waxaad taagan tihiin yani gacmaha dhibatoono idinkuna waxaa lamid tihiin dadka qaxootiga oo kale waa mahadsan tahay haye haye haye qunsul jailani waa mahadsan tahay su-aashaada qurux badan oad ku mahadsan tahay walaalkay horta anigu hadda muddo meeshan waxaan joogaa saddex bilood ah rabadaankii ayaan imid marka haddana wadanka doorashuu ku jiray doorashadii aa laga baxay dowladaa lasoo dhisay marka qorshaha ayay igu jirtay ka safaarad ahaan inaan maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha inaan kala hadalno dadka soomaalida halkan muddada joogay siday sharci ay ku shaqaystaan loo siin lahaa dantii ballamaha waa samaysanay oo jawaab ayaa waxaan ka sugaynaa wasaaradda arrimaha dibadda waxa ugu muhiimsan waxay tahay dadkaas siday documenti heli lahaayeen xataa waxaan maqlayay idaacadaha south africa qaar kamid a waxay lahaayeen dadkan meelaha ku ganacsanaya xitaa mararka qaarkood canshuurna ma bixiyaan maxay ahayday lacagahan waxay dhigtaan guryahooda sababtoo qofka tusan documenti aysan bangi account ma furan karo marka waxay noqonaya shilimaadkiisi inuu meelaha kula carcarano marka waxyaalaha aan rabno waxay kamid tahay hadda dowladda south africa inaan kala hadalno dadkan si maadaama waddanka already way joogaan ama qaxooti ha ku joogaan ama si kaleta ha u joogaan in dadkii la rejistareeyo oo haddii sharciyo la siin karo in sharciyo la siiyo kadibna markaa banuugta ay furtaan iyaguna cashuur bixiyaal ay noqdaan lacagtoodan bangiga ay geystaan marka arrintaas runtii qorshaha noogu horeeya hadda ayay ku jirtaa insha allahu tacala haddii ilaha yidhaahdo within two months insha allahu tacala arrintaas
waaya sacaadatu haddii aan ku darsado su-aal dadka sharciga haysta ee soomaalida ah ee waddanka south africa ka ganacsada iyo kuwa aan sharciga haysan kuweeba badan baad isleedahay tira ahaan wallahi tirkoob rasmi hadda lama sameynin soomaalida waa isku taqaana dadka guuraa weeyaan haddadan aan wada hadlayna waxaa laga yaaba dadka inay meelaha kasoo galaan dad kaloo soomaali ay isaga soo degayaan qofkii waxaa laga yaaba isagoo processkii qaxootinimada uusan weli u dhimaanin inuu yan qof nolol wax ugu raadinaya inuu nin kale soomaaliya qaasi inuu si voluntaria ula shaqeeyo xoogaa wax iska siiyo marka tirikoobka rasmiga hadda ma hayno laakiin insha allahu tacala hadda barnaamijkan aan kuu sheegayo oo hadda markaan helno balantan wasaaradda arrimaha gudaha ee south africa markaan la fadhiisano ayaan waxaan bilaabeynaa marka in dadka soomaalida halkan joogato marka hore inay iska rejistarean safaaradda si aan u helno tirikoobka rasmiga soomaalida halkan joogta kadib ayaan leenaha marka lambarka rasmiga ah halkan jooga waa sidan dadkana waa sidan marka qaabkee sharci loo siinaya say ku shaqaysaan waayahay dhegeysto kale baa qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto su-aasha aad weydiinayso qunsulkana hore u gal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore aada baan kuu salaamaya walaalkay jaafar bashiir iyo sidoo kale walaalkeena martida nooga ah barnaamijkan su-aashaan weydiinaya waxaa tahay walaalka aniga horta magacayga aan ku bilaabaya maxamed sheekh xasan ismaaciil oo ku magac dheer maxamed saafi oo ku sugan magaalada aabudwaaq ee ka tirsan gobolka galgaduudka soomaaliya su-aashayda haddii aan u gudagalo waxaan weydiinaya walaalkeen muddooyinkii u dambeeyey iyo xitaa sanadihii dambe waxaa jirta in dadka soomaaliyeed ee kamid ah dadka soo garootiga ee ku dhaqan wadankan south africa in lagu geysto dhibaatooyin fara badan oo ay kamid yihiin iyagoo loo geysto kuwa nafya maalah oo inta badan bac iyo boob loo geysta ganacsiyada meheradooda ay ku leeyihiin wadankaasi ayna jirin cid maxaa ahayday wax ka qabata ama cid ka socota dawladeena soomaaliya ama mas-uuliyiin kale oo iska xilqaama oo macnaha ka hadlashacabkwadhanyaradwadka soomaaliyeed cid ka hadashaa ma jirto markaasi sidee ayaa wax looga qaban karaa oo loola talin karaa dhibaatadaasi dhalinyarada lagu hayo ee ay ku duban yihiin yo horta arrinta xagga community-ga horta community aada u fiican ayaa hadda dhisan community-ga iyo bulshadana aada ayay isugu xiran yihiin in horta dhinaca wacyigelinta community-ga ayaa sameynaya hadda hawshaasi waa ku guda jirnaa in dadka community-ga madaxda u ah inay dadku maaragtay wacyigelin ku sameeyaan haddii dhib dhaco sidii laisugu soo gurmin lahaa waajibta haddaba group whatsapp idadaa jiro hadday wax dhacaan habeenkaas arbacada markii barnaamijka dhacaya toban daqiiqa ka hor ayay noo sheegeen in meeshaas barnaamij noocaasa booba inuu dhici doono idan kasado gudahoodna hawshii meeshii ayay ka bilaabatay marka waxaan rabnaa dadka marka in loo sheego oo haddii dhib dhaco qaabkee hay-adaha dowladda iyo safaaradda loo wargelinayaa marka barnaamij noocaasa waa wadnaa arrinta uu yidi walaalkay uu leeyahay dadkaas see loo caawin karaa waa usheegay su-aasha aan ka jawaabaya kamid ahayd horta inaan hayno lambarka soomaalida halkan joogo saxda ah dadkan inay safaaradda kusoo xirmaan qof kasta oo south africa jooga oo soomaali ah inuu safaaradda iska rejistareeyo barnaamij noocaas ayaan wadnaa kadibna aan la wadaagno south africa aan idhaano soomaali lambar intaan leeg ayaa jooga wixii sharci haysto sharci haystaan kuwaas waa ila dadkao dhan qaxootimooda ah dad badana waxaa jira oo dad benis qaataa jira dad badana waxaa jira hawshii hadda processka u dhow yahay iyo kuwo kale waxaa jira iyagana qaxooti haysta marka waxaan rabnaa waxaasoo dhan si korkooda markaan helno lambarka saxda ah inaan wasaaradda home affairs inaan kala hadalno qaabka soomaalida halkan joogta iyaguna u noqon lahayn canshuur bixiyaal lacagahoodana sida hadda laleeyahay guryaha lagu haystaa aniga kuley maan arag laakiin in markaasi wuxuu meel safe ah ilan qofka isagoo bangi ujeeda guru ma dhiganayo sababta guru qofkasa haween document la-aan weyaan sababta bangiga wax ugu horey lagu weydiinaya waxa weyaan sharcigaada aawa marka qof aana sharci haysanin akoon maba lahaan maba maba loo furi kara marka qofki waxaa qasbaya inuu lacagta guriga dhigto ama sida la sheegayo ama inuu meelo kale lacagiisa ula carar waxa weyaan maxay ahayd document la-aantaas marka waxaa ramayna aan soo bisaarno lambarka saxda in la helo kadibna dowladda south africa aan ka codsano dad soomaaliyeed oo afrikaan aan nahay waddankaan joogo waddankoodii dad soomaaliyeed oo horey dhibaato uga soo qaxay halkan jooga marka qaabkii ay u siin lahayeen documentation iyaguna canshuur bixiya u noqon lahayeen inaan ka wada shaqeyno magacaaga ku bilow iyo halka aada joogto kadibna u gudub su-aasha aada qunsulka weydiinayso
magacaygu waa maxamed cayid oo garowe jacfar kukray marka hore waan ku salaamay c o a ka qaybgalaysay jira su-aasha wuxuu yahay marka soomaalida south africa ku nool dhibaato badan baa haysataa ganacsigooda iyo noloshooda aad iyo aada way ulidataa mana jirto qorsho dowladda federaalka soomaaliya arrintaas loo qorshaysan marka dowladda federaalka iyaryada xataa ma isku dayay inay wax wada hadal la samayso south africa galyada wadanka uweyahayeen way la og tahay dowladda federaalka soomaaliya haddii ganacsadaas loo socon lahaa wadankooda nacsheel badan u soo xireen lahayd
marka walaalkay horta marka ugu horeyso dowladda federaalka ah citizenkeeda weeyaan muwaadiniinteeda waaye saad la socotay madaxweynaha soomaaliya madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo caleemsaarkii madaxweynaha hadda joogo ayuu yimid waxaan hadda wadnaa hawl ah in madaxweynaha uu halka ku yimaado official visit ama state visit wax loo yaqaano kadibna laga wada hadla marka qaabkii soomaalida halkan joogta loo caawin lahaa iyo marka hawshaasi hawl dimaasiyeed weeyaan wayna socotaa marka inaan ka hordhaco ma rabo markii hawshaas soo gabagabowdo baallamahaas ay yimaadaan ayuu madaxweyneha halkan iman doonaa iyo dhammaan different stakeholders dowladda soomaaliya wasaaradaheeda kala duwan ee khuseeya arrimahan immigration hadday noqon lahayd iyo yani hadday noqon lahayd ganacsiga south africa siday soomaaliya u maalgashan lahaayeen kuwa soomaalida halkan joogo sidii documentation loo siin lahaa shuruucda sidii loo siin lahaa sidii wax wada qabsi labada dal loo sameyn lahaa marka waxaasoo dhan waxay ku jiraan insha allahu tacala markaan helno balanqaadkaas madaxweynaha jir ma jiraan wax wada hadala oo labada dowladood si toosa u dhex maray ilaa iyo hadda oo ku saabsan amaba lagu soo qaaday dhibaatada soomaalida ee ku sugan wadanka south africa ay qabaan wasiirkeena arrimaha dibadda soomaaliya iyo iyo wasiiradii hore arrimaha dibadda hadda dowladdan hadda way cusubtahay dhowr bilood ayay jirtaa dhowr miitina ayay isugu yimaadeen meelo badan oo dowlado badan oo afrikaan ay isugu imanaya isku arkeen wuna kala hadla runtii in waxyaalaha hadda aan kuu sheega kamid ahayd inuu madaxweynaha halkan state bis ku yimaado marka hawshan balanta madaxweynaha ay timaado ayaa si rasmi ah hawshaasi ay u bilaaban doontaa labada wasaarad arrimo dibadeed iyo wasaaradaha kaleeto ee ama immigration hadday noqon lahayd waa mahadsan tahay dhegeysto kale baa qadka ku jira magacaaga iyo halka aada joogto ku bilow kadibna u gudub su-aasha aada weydiinayso qunsulka soomaaliya u jooga wadanka south africa asalaamu calaykum magacayga waa ismaaciil waxaan joogaa ceergaabo waxaan weydiin lahaa qunsuulka muxuu yahay mustaqbalka qorshayaasha aada ugu dejiseen dadka south africa ku dhibaataysan asalaamu calaykum waan salaamaya waa tahay waxaan filayaa su-aashaasi in ay soo noqnoqonayso dhowr maraan ka jawaabo su-aashaas dhowr jeer su-aalaha isoo noqnoqonayaan marka jawaabtas horaa u baxshaan umalaynaya ha dadka waxaad moodaa in culays fara badan ay ku hayso arrintan dhibaatada dadka soomaalida a ku haysataa wadanka south africa marka sidaa daraaddeed bay su-aalahooda ugu badanayaan maxaa qorsho ah oo dadkaas wax loogu qaban karaa oo dowladdu ay hadda gacanta kula jirtaan dad dad badan baa dad badan baa isweydiin karaa sacaadat alqunsul dhibaatada hadda ka jirta south africa ee soomaalida lagu hayo wakti dhow sooma bilaaban oo muddooyinkii ugu dambeeyey labaatankii sane ugu dambeysaba haddii aan idhaahdo way jirtay soomaali halkaa lagu dilo ganacsi lagu boobo intaba way jireen dadku waxay isweydiin karaan dowladihii waddanka soomaaliya soo maray ilaa tan maanta maxaa keenay in aamusnaantu ay xilligan soo gaarto oo hadda uun diyaargarow iyo diyaarin wada hadal iyo wadaxaajood arrintaasi ku saabsan la guda galo oo intaa looga aamusnaa dadkaasi halkaa ku dhimanaya hantidoodana ay ku baaba'ayso
jacfar orta marka hore waxaan kuu sheegayaa wadanka dhowr ilaa horta dhowr iyo labaatan sanadood wadanka wuxuu isaga jiro waa la socotaa burbur iyo dowlado ku meel gaar ah waxaan umalaynayaa wixii ka dambeeyey dowladan hadda soomaaliya federaalka ah hadda jirta madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo uu madaxweynaha ka yahay intii ka horeysay un weyaan waktiga xisaabtanku ay bilaaban lahaa horta marka hawsha way socotaa laakiin you know markuu dhib meel ka dhacaayo wax annaga keliya khaas inoo ah soomaali keliya ma hadda dhibaatadii dhacday arbacadii lasoo dhaafay boqolkiiba sagaashan culeys inta badan wuxuu ku dhacay dadka etoobiyaanka ah saxaadul qusul waxaad warkaaga ku bilowday in ay jiraan soomaali badan amaba ay u badan yihiin goobaha magaalooyinka ka fog fog soomaalidu inay ku sugan tahay oo halkaa ay ganacsi ku leedahay yaryar oo halkaa ay ku nooshahay dabcanna waa goobaha ugu halista badan leh ee inta badan dadka lagu dilo haddii matalan ay dhacdo meel magaalooyinka ka fog in dhibaato ay sooma soomaalida ku qabsato ma jira xiriir toosa oo ay idinla soo samayn karaan taleefoonna ay idinkala soo xiriiri karaan haddii taasi ay dhacdana oo gurmad deg dega ay idin soo weydiistaan qaab noocee baad jawaab uga bixinaysaan
horta aniga laftirkeyga ku jiraba hadda as a councilor anaa ku jiro group dhalinyarada waxaa jira oo oo communityga ay leeyihiin iyo dhalinyarada kaleeto iyagana locationada jooga xiriir ka dhexeeya ayaa jira marka kulligeen waxaan ku wadi jirnaa whatsapp haddii wax dhibaato dhacdo automatically qof meeshuu kusoo qoraya qof waliba meesha ayuu ka arkaya marka tallaabadii nooga haboon isla markii meesha ayaan go-aan ka qaadanayna xiriir ma la leedihiin tuulooyinka ay soomaalidu ku badan tahay oo ay ka ganacsato saldhigyada bilayska ee ku yaalla oo kale si haddii dhawaqaasi gargaar dalbashada ah uu idin soo gaaro aad durbadiiba ula xiriirtaan saldhigga bilayska uguna wargelisaan in goobtaasi ay dhibaata ka jirto dadka joogana ay u baahan yihiin caawimaad horta safaaradda maogtahay sideedaba xuduud ayay leedahay iyo iyo meel waxaa jirta ka gasho iyo meel ay kaga baxdo wadanka aan ka shaqeynayna marka safaaraddu direct communication lama sameyn karto saldhig bolice oo ku yaalo tuulo fulan meel hebel tuulo ku taalo xaq uma laha in safaaradda telefonka ay ku wacdo ama communication safaaradda wax waliba ay uga baahan tahay dowladda south africa waa inay umartaa wasaaradda arrimaha dibadda ama ama dirco home affairs marka annaga amar matahay saldhigga boliiska ah iyo iyo iyo iyo annaga waxaa inoo dhexeeya wasaaradda inoo dhexeysa waa xiriir toos lama samayn kartaan xiriir toosa sharcigaaba diidaya adoo safaarad ah waxaa suurtagala marka xiriirka intuu dheeraado in markaa dhibaatadii suurtagalka ay ahayd in daqiiqado looga hortago ay waqti dheer qaadato wax kasta oo safaaradda ay u baahan tahay dowladda south africa waxay umareysaa wasaaradda arrimaha dirko arrimaha dibadda iyo dirko home affairs ayay umareysaa marka processka saas ayuu ku bilaabanaya laakiin haddii dhib dhacoo kaleeto dibkii habeen hore dhacoo kaleeto yani isla marka dhalinyaro soomaaliyeed oo community ku jirto dhalinyaro ah ayaa ayaa aanu abaabulnay iyagii ayaa gawaari qaatay iyagaa meeshii sii tegay marka processkan kale intuu sii socdo dawliga ah laakiin dadkaas waxay ubahan in la badbaadiyo marka sidii ayaa keentay hadda lambarka dhicitaanka soomaalida inuu shan dukaan keliya kusoo koobno halka dadka kaleeto ay etoobiyaanka iyo dukaamo aada u fara badan loogu dhacayo waaya dhegeystaha ugu dambeeya baan siinayaa ee hadda qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso qunsulka soomaaliya u fadhiya wadanka south africa cali begadi walaale awalan assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu aad baan salaamayaa daha dhegeystayaasha v o a iyo sidoo kale waxaan salaamaya walaalkeen wasiirka u fadhiya soomaaliya wadanka south africa iyo sidoo kale weriyaha loo gaadsiinaya barnaamijkan haddii aan magacayga ku bilaabo magacayga waxa weye maxamed sheekh xasan ismaaciil oo ku magac dheer maxamed shaafi oo ku sugan magaalada caawinta waaqeysa kasida gobolka galguduudka soomaaliya haddii aan su-aasheyda u dibada waxaan weydiinayaa dhalinyarada soomaaliyeed sidaan ognahay waxay ka tagaan wadanka soomaaliya iyagoo aadaya oo tegaya oo hayaamaya dalkaas south africa aanan ku tegin si sharci daraa oo ay ku jiraan baasaboorka soomaaliya oo kusidakale ay u aadaan maxaa ku jaban in dhalinyartaasi wadankoodii oo nabada oo wacan oo dihin ay ka doorbidayaan inay south africa tagaan haddana maxaa loo waayey in si karaamale oo sumcad ee ku jirtay loo soo dhaweeyo oo loo karaameeyo oo ay baasaboorka waasi igu tayaan
waa su-aashaada su-aashaada waa waa waa waa waa waa su-aashaada way cadda way wa- way way mahadsan waa mahadsan tahay su-aashaas waxaan umalaynaya muwaadiniinta ku socotaa aan filaya aha marka een, dhin- dhinac dhinac dhinac aha dadka horta dhib baa wadanka kasoo waday oo dad hadda yimid maahan qaarkood toban sano ayay halkan joogaan iyo ka badan qaarkood labaatan sano ay halkan joogaan marka wadanka soomaaliyana waktiga hadda lagu dhaqan lahaa la joogaaba yani Mhm.
wadanka maanta alxamdulilah rabbi alamin wax fiican ayaa ka jira fursado badan oo shaqo ayaa hadda jirta Een, inkastoo isirlaba aysan ahayn laakiin haddana alxamdulilah marka loo fiirsho dhowr iyo toban sano ka hor iyo toban sano ka hor maanta ayuu ka fiican yahay marka waxaan dhihi lahaa haddii la heli karo dadka waxaan leeyahay soomaalida halkan joogo hadduusan qofka markaas documentin usan ku- ku haysanin een, noloshina saas ay noqotay oo maalin weliba riski lagu jiro oo lagu dhimanayo Een, in qofku wadankiisu ku noqdo oo dadkiisi uu la joogo oo meeshaas fursad kale uu ka abuuro kuwa soo socdana ay joogaan kuwa soo socda meeshooda inay isku joogaan wadankooda ilahay inay ku sugaan Een, wixii badanaa laga soo cararaya hadda ma jiraan alxamdulilah arbacin boqol waayahay Eh, maxaad la gudboon soomaalida ku sugan waddanka koonfur africa oo maxaa tala ah oo aad gud- u gudbinaysaan ama dardaarana wallahi een, dadkan soomaalida ku nool south africa waxaan leenahay keliya in dadku ay midoobaan in la walaaloobo in communication la, la, la- la yeesho in laisku xirnaado in tala la isugu yimaado een, jaaridaa dhisan hadda meeshan dhisan marka dadka een, een, een, inay dad soo dhirsadaan oo oo maaragtay meel lagu wada kulmo oo haddii dhib dhaco beritoole sidee laisugu gurmanaya sidee laisugu gurmanayaa sidee maaragtay een, een, loo wada shaqaynayaa Een, haddii dhib dhaco ee, qaabkee ayaa dadku isku caawin karaan siday isugu dhow yihiin barnaamijka noocaasa waxaan hadda aan wada waaya insha allahu tacaala inaan inaan ka shaqeyno safaaradda iyo communitiga inay si een, close inay isku noqdaan aad baad u mahadsan tahay intaasna ah dhegaystayaal waxaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu ku soo qaadaynay xaaladda soomaalida ganacsatada u badan ee ku dhaqan waddanka koonfur afrika ay ku sugan yihiin oo toddobaadkiina dhaafay dhammaadkiisii qaarkood dhac loogu geystay magaalada suweeta la yidhaahdo oo ku taalla duleedka magaalada johannesburg ee waddankaasi koonfur afrika barnaamijka waxaa marti igu ahaa qonsulka soomaaliya oo u fadhiya waddankaasi koonfur afrika cali sheekh degadi intaan uu barnaamij ka lamid ah dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo